dhibka jira allaha naga dulqaada abaar aada u baahan oo dadka iyo dunyadaba aada u haysada carada ka jirta kaas ahaan biyaha ayaa noogu daran waxaan u malayn boostada biyaha konton baal waxaa la gadaa toban dollar ama kun shilin oo kenya ama laba boqol iyo soddon kun wax sidaasaa la gadaa heelidina waa dhib haddaad tiraa booyad baan weli u karaysanana lix boqol toddoba boqol oo dollar bay dabada gashanaysaa abaarta waxay haysataa waa faafadhuun waa jiriley waa daarsalaam waa cawlqurun waa soona buysaar ceeldheer dhul iyo ha isku xiran aad u fara badan waa gasaal dhulkan gobolka geeda koonfurtiisa oo dhan bay horta aad u haysataa waxaad moodaa ceelasha biyo male nafla xoole ahoo dhiman lahay oo dhimanna ma lihin dunyana hadee waa walaaca iyada waa laga yaaban yahay wax gurgumada iyo wax adeel gargaara iyo wax guud ahaan midna ceelna uma qodno cidna uma maqnaan iska nahay xoolihiina abaartaasa kana waayo cadna ma lahan caano ma lahan cad hilib oo laga qasha ma lahan ninkii iyo xoolihiisa waa kala dhigan hashiisii waxay gashay ilaa iyo maaragtay shabeelooyinka gashay ninkii iska lahaana wuxuu degan yahay sida garbaare luuq doolow beled xaawo ilaa baadiyu degan yahay intaasoo dhan baa marka dhibaatadaas ayay ka jirtaa wax gurmada oo dawlad aan ka helnay ama maaragta la soo gaaray ma ay jiraan dadkaana de ilaahayda nursaana jira waxay ku noolaan jireen xoolahooda bay haayeen marka gargaarka isaga maana arag dadkii miyiga deganaayo xoola dhaqatada ahaa iyo kuwii beeraleyda ahaayo tuulooyinka makacdada deganaa toddobaatan boqolkiiba dad la dhihi karo yaa barakac gudeed sameeyey oo usoo barakacay dhinaca magaalada tirada yar oo hartayna waa kuwa hadda ugu daran oo meelihii ay neefafka usoo haray ay la aadeen oonka ugu baaba-ayo oo oo xaaladooda ay hadda adag tahay oo maalmahaan in iyo bisha hadda aan soo dhaafna o dhanba in biyo loo dhaamiyo oo biyo dhaamis loo sameeyo gaadiid baabuur iyo inta la kireeyey biyo loo dhaamiyadood iyo dadkii iyo dunyadiiba xaalad adagoo halis ku jiraan magaaladan annaga haddeer waxaan joognaa shan sano iyo dhowr bilood oo shabaab markii laga xoreeyey muddadaasaa laga joogaa horteedna lix sano iyo al-shabaab joogeen lixda sano ay joogeen oo horena ayaga humanitarian assistance iyo kor istaago cunaqabateyn baa saarnayd hadda annaga intaan joognana sidaasi lamid awey cunaqabateeyeen